kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee reediyo bisnay magacaygu waa abdaxsiis xasan macalin toddobaadkana barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa maamulka hirshabeelle ayaa ku guuleystay in heshiis nabadeed ah la dhex dhigo beelo ku dagaalamay deegaano ka tirsan degmada mahadaay ee gobolkani shabeellada dhexe nabadoon xasan khayle oo ka mid ah nabadoonada gobolka shabeellada dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya heshiiska nabadeed ay wadagaareen beelaha xurgufka ku dhex maray deegaano ka tirsan degmada mahadaay ee gobolkani shabeellada dhexe beelahaasi oo kale ah kabaale iyo sidoo kale caloofi bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala adaalimiin maanta oo ay tahay bisha afar iyo labaatan bisha sideedaad waxaan soo dhammaystarkeeda u joognaa dhacdadii ka dhacday diinlaabe saddex iyo tobankii febray shalaan u fadhiisannay annagoo ay lala jiraan ilaa haddaba ay lala fadhiyaan xildhibaanadii iyo wasiiradii ka soo jeedi haybahaas dhibaatadana waxay dhex martay waa saddex maxamed kaboolo oo diinlaab ah dhibaatadaas oo wax badan soo jiitantay nimanka weliba ay kasii tirsanaayeen niman reer diinlaab ay ahaayeen amar dhacay noqotay annaga iyo weliyadamkii wasiirada mataqaanaa xildhibaanada ka soo jeeda annagoo odayaashii labada dhinace waxaan ku heshiinay in la sabar siiyo weliyadamkii afis waxaa laga dalbay dadkii xaqa oo lahay dhaxalka weliyadamkii waxaan ku heshiinay lacag toddoba boqol iyo konton ah saddexda marxuun in ay ka bixiso cidda kaboole gaar ahaan iyo haddii laga dhiiba reer diinlaab oo ay qaataan dadkii marxuumiinta weliyadabku u ahay annakoo odayaal ene goobjawaanka ahaen heshiiskaas saasaas u dhacay waxaan hadda kadib rajaynaynaa khaasatan minkii hoos u dhaca diinlaabo iyo caloofi shalisii u dhaqmi jira inay u dhaqmaan reer diinlaabo ay soo baxaan ilaa gamboole eelcad iyo jamaaca meeshay tegi jireen ay tagaan sidoo kale kii wax ka tacbada iyo kii talo kale u taga iyo kii saaxiibnimo ku tagaba caloofi asana inuu taga diinlaabe iyo toddoba beladoo kale kiis rababa colaadda meesha ay ku dhammaatay hadda saxaafadda inaan dadka umarsayn waxaa lagu qasbay in dad kale sheeko xuma aan loo geynin haddii aas ninkan ninkii la dhalay ama as dhalay as sabar qaati ninka kale oo wax buunbuuninaya waa fidno abuur in fidno la abuurin annagoo odayaashii ah iyo dadkii welidamka ahay waxaan qaadannay cid kasta oo maqlaysa labada dhinac inay qaataan fidna meeshay ku herti walaalnimadii ay soo noqoto tacab wadaagii iyo tala wadaagii iyo saaxiibtinimada ay soo noqoto maanta wixii ka dambeeya annaka haddii aan odayaashii iyo golaha wasiiradan hebel hebel waxba tirimaysa iyo xildhibaan lala fadhiyaba annaga waxaan isla qaadanay nabad nabad nabad wixii laga dambeeya nala qaata maanta wixii ka dambeeya wax colaada ma jiraan waa bilaahi tawfiiq dhinaca kale qaar ka mid ah waxkaradkii nabadoonadii ka qayba galay shirka lagu heshiisiinaya beelahani walaalaha ah ee dagaalka u dhex maray ayaa soo wada jeediyey in la horumariyo nabadda lagana wada shaqeeyo daris wanaagga wixii caqabad ku ahana ay maamulka hirshabelle wax ka qabtaan بسم الله الحمد بسم الله الحمد لله waxaan halkan ka salaamaa odayaasha meesha fadhiso labada beelood oo isugu timid iyo eh, xildhibaanyaasha darajada naga mudan inba xilkiga uu leeyahay ayaan ku salaama asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxa waaye eh, inta sida ay odayaasha ay u sheegeen muddo oo macnaha mataqaanaa sidii aan nabadoonkii aan hore ugu sheegay labaatan bishii sideedaad labaatan iyo saddexdii ayaan macnaha arrintan macnaha ay dhacday intaasna waa ka daba ordinay haddaan nahay eh, dadkii eh, nabadoonadii ahayn oo labada beeloodba haddii ilaahay ku roon yahay haddana naga soo dhammaatay oo macnaha maanta ay ka tahay bisha eh, sideed eh, afar iyo labaatanka alxamdu rabbi caalamiin shukro haddii isu nimadna kulley macnaha dhib nagama dhicin arrintaasna waxaan aaga mahad celinaa nabadoonada ama nabadoonka ee macnaha mataqaanaa ee gaaljal ama caluufi eh, haddii ilaahay oo dhibka meesha ka dhacay sida macnaha mataqaanaa waxaa isku dhacaysay manaasib dare eena isku dhacay sabarkaasna waxaa macnaha mataqaanaa u qaadeen ee, aan- aan u qaa- ay noo qaateen inay macnaha walaalahayna ay diris aan nahay dad islaam ayna yihiin macnaha mataqaanaa arrintan ay qalad ugu dhacday ay ku dhacday ayaa intaas loo sabrin ay noogu sabreen hadday ahayn oo saas ay ahayn meeshaas dhib weyna aa ka dhici lahay taasna waa aaga mahad celini maantana waa isugu nimid waa arrintii tii ahayd waanu wada dhamaysanay waxaase go'aankayna ugu yahay in lees dhex qaado beesha kaboolo iyo beesha macnaha mataqaanaa gaal jecelba meel alle meeshii ay naqataba haddana saddex diinlaaba iyo saddex maxmed waa dadkii laysku sheegaayey oo macnaha mataqaanaa tacabkooda isdhex yaali macnaha caanahood macnaha mataqan xoolahooda isdhex- isdhexdaaqaayey waxaan rabnaa sidii shalay ee macnaha lasugu imaa jiray inay maantana ay macnaha mataqaanaa isula socdaan nabadna iskugu soc- iskugu socdaan taasaan annaga macnaha mataqaanaa go'aankayna aan ku gaarnay ayaa madaxdii iyo sharaftii iyo macnaha mataqaanaa intii macnaha mataqaanaa aan naga dhalatay oo mudanayaalka ayna ahaayeen ay nacnugu gorab joogeen waxaa masha meesha nagula sii jiri eh, beesha baalacaddo kheyr allaha siiyo waa goobjoog ay ka ahaayeen arrintaas saas qaabkaas ay u dhacaysay nabad maanta ka bacdi waxaan rabnaa inay isdhex qaadaan saddex diinab iyo saddex maamed nin walibo macnaha mataqaanaa ama oraxsi ha ka yimaado ama bari ha ka tago macnaha taasaan marka unka arrintaana aan ku dhamaysanay midda lamaad saddex diin labow adaa agtaadale ima aruurkii adiga waaye daaqii adiga waaye waxaan kaa rabnaa aadna macnaha mataqaanaa shalay sidii loo dhaqi jiray inaad macnaha dadka aad u dhaqdid muslimiin kasto qabiil kasta oo meesha macnaha mataqaanaa ida- ama ajoogo ama idin soo daaqilo waxaan rabnaa inamayaw inaad macnaha mataqaanaa aad dhaqdiin si walaalnimo iyo si islaamnimo aad ku wada dhaqantiin taasna waa idinka rajaynaa macnaha mataqaanaa taasaan macnaha mataqaanaa maanta arrintayna aan ku dhammaysanay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta meesha joogta waa salaama maksabka iyo darajada ay ku fadhiyaan aan ku salaama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, amaa bacda salaam waa si eh, nabadoonkii igu horreeyey as u sheegay ayaa markaan oo dhan waxaan u daba joognay aan shirar badan aan u fadhinay muddada taariikhdaas hadda nabadoonka uu sheegay laga soo bilaabay ilaa hadda oo saddex iyo labaatankii shalay ay noo soo gabagabowday bishii sideedaad maantana aan gunaanidkeeda aan inta u fadhino Eh, ragga marxuumiintaas allah u naxariisto waxaan leeyahay inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun Eh, waktigoodaa dhammaaday waxna hadday dhacaan waxaa un wanaagsan in oo un heshiis iyo nidaam laga gaaro siduu ilaahay baneeyey annaga waxaan qasabnay ma laha waxaa go-aankaas nooga horreeya oon u baraynay nimankii weliyodamka ahay ayaa amarkooda sulxaas ku gaarnay waxaana rabnaa inay nala qaataan caloofiga haddana dhegaysanaya meediya naga dhegaysanaya annaga waa saddexdii aan ku idilnahay saddex diilaabana way nala jirtaa kaboolona waa waa waa na goobjoog ay ka tahay iidane insha allah annagoo waafaqsanaan qaadanay annagoo abtisamana waa nala jiri oo ah doorwaaqii oo muxuu ahaa eh, curudkii doorwaaq iyo qaybta kaloo iidana korjoogtaynaysi eh, baadacadda intaas bo oo labadaas qabiilna waxay ahaayeen markaatay maantana waa nimankii fulintu u qaabilsanaa hirshabeelle ee labada beel ka soo jeeday ayaa nala fadhiyo go-aankaasna annagaa u soo gudbin ugaa qaadanay iyo kan way nala qaateen go-aankeedana maanta waa kii ugu dambeeyey waa insha allah wax dambana inay dhacaan rajaymayno isku socodkii isu gudubkii iyo ganacsigana beri waxay ka bilowday furihii insha allah بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدنيا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه من اقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعده halkan waxaan ka salaamaa nabadoonyada labada beelood beesha gaajecel iyo beesha kaboolo culamaa u diinkooda waxgaradkooda dhammaan waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu salaan kadib shaqaaq yaroo ka dhacday tuulada diinlaabe iyo saddex maxamed saddex diinlaabaa la dhihi jiray diinlaaba koray iyo diinlaaba hoosay ahaayeen walaal ay ahaayeen muddo taariikhda afar qarni afar qarni waa afar boqol oo maaragtay haysano iyo wax kasii badan ayay walaal ahaayeen weligoodna shaqaaq dhexdooda kama dhicin waa dad isku dhex jiro oo qaw- qawrashooda iyo maaragtay suuqooda iyo beerahoodii maaragta isku dhex jira ay ahaayeen haddii balaayo ay timaadna sideedaba alxamdulilah ilaahay baa lagu mahadiyaa waxaan isleeyahay inta dhimatay ilaahay u naxariisto inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuunaan leeyahay iclaamka maanta halkaan usoo istaagna wax kale maaha dadkii afar boqoloo sano dhaqmi jiray hal maalin oo dhexdooda shaqaaq ay gashay in la heshii waayo macquul ma aha Eh, marka waxaan isleeyahay een, haddii ma aragtay saddex maxamed uu yahay iyo haddii saddex diin laabe ay tahayba waxaan rabnaa annaga heshiisaan gaarin oo caam ah sidii shalay loo dhaqmi jirin loo dhaqmaan rabnaa sidii beeraha loo tabci jirin loo tabcaan rabnaa sidii ma aragtay ganacsigaas u soco jirin inuu socdaan rabaa jameeca in laga soo baxo diin laabe laga soo baxo lasdhex maraa saasaan rabnaa odayaashii haddana ay culamaa u diinkii sidaas ayaan iclaamayna midda kale ilaahay qowlkiisa wuxuu ku leeyahy subxaanahu watacaala waxa hadda nagu dhacay waa untuhu maana anaga colaad oo hadda naga dhexaysiyo saddex maxamed iyo saddex diin laabe colaad ka dhexaysi ma jiro laakiin waxay rootuunaasoo dhex galay taana waa tuu ilaahay qur'aankiisa subxaanahu watacaala uu ku leeyahay ilaahayna ma aragtay haye tanoo kale ilaahay nooma soo noqo yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka qaatay oo allah iyo rasuul rumeeyey in jaa'akum faasiqun haddaas idin yimaad koo faasiqo ilaahay dhaacdiisa ka baxay oo faasiq ilaahay dhacdiisa ka baxay haddaas idin yimaad فتبينوا إلى وحاس لي عدست يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ أسلي وارحموا إما وحان جرس حد نقبت وكل هذا إذا اللي مال فتبينوا عدس لي أن تصيبوا قوما بجه بجهالة هدي وح وما أردت أن جري أنت لو شو أنت بحد هذا وح بأن هو بسنين وقف في أسكو سير حد نقبت وحد ما أنت سدح محمد إيد- سدح الدين لا ولا ليه تيا كل عادي وتحدث إلهي لي هديك متفاسق وحشك بنا دس دي مال فتبينوا عدس لي أن تصيبوا إن تكون عدن قوم بجهالة قوم أو مركا واحد لك الشيء برعي كيد أو فتصبحوا آت- هاتان على ما فعلتم من آدمين واحد سميسا أتك شلايسان ما أنت سدح دين لا بشلاي وتاغيه قلب أسمانت سدح دين لا أسكن عي مدرس كشلاي استاغيه محاجر إلهي أقول كيس سبحانه وتعالى أيو كلها عدايس أسكله marka haddii waxaas aan cadaysa lahayn waxaa la yidhi dadka ku dila gaajecel waali waa iska soo baxeen dadkii ayaga mataqaanaa gudahooda ku dhex jiray dileen soo qalad maaha kadib markii arrintii haddana lasii baaraya muddo afar bilood arrintii aan baarayni haddii la baaraya bahasha baaray noqon dhibaata soo maha maanta saddex diinlaa waxay ka taagan tahay maxaniga adeejiya ka taagan tahay marka dadka oo maaragtay warxumata shirka oo la soo gaarsiiyo saddex maxamed iyo saddex diinlaa oo isku dhacay isdila dhahayo meeshaas waxba kama jiraan waxaas yaroo ma aragtay oo kiliskaa dhacay wixiina waa la iskaga yimid waa laga heshiiyey saddex maxamed iyo saddex diinlaabe laga bilaabo maanta laga bilaabo heshiis waaye waxaan rabnaa beer in la tabco waxaan rabnaa ma aragtay kii oo ma aragtay webi degan webigiisa waa waa loo imaanaa xilliga webi baa lagu imaanaa dulqaadaa la rabaa kii xareeda degan saasoo kale asana dulqaadaa la rabaa ina saa lusu dulqaataan rabnaa marka intaasaan warkii kusoo koba bilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu horta meeshan waxaa kusoo gabagabay shir weyn oo ma- muddo badan soo socda dad walaalo ah isku diri diinlaaba oo ka tirsan beesha kaboolo iyo beesha saddex maxamed ka tirsan isku diri dhibaatadii ka dhacday shirkeedii soo jiitamaya maalmaha dibishintii loo fadhiya soo jiitamaysay maanta oo laba kun labaatan iyo afar bishii sideedaad ay tahay ay soo gabagabowday maadaama ay soo gabagabowday waxaan u hambalaynaynaa dad nin kasta oo meel kasta joogo nabadgelyo inay ka dhacday alislaax baynaas uu ka dhacay nin waliba uu kaso meeshuu t- tegi jira uu tago ninkii beer tacbanaya beertiisa u tacbado ninkii xoolo lahaa xoolihiisa hubiga uu geysto ninkii duurka shaqo uu doonaya jamaacadigir la-aanayna inuu aado ay dadka isu fasaxan yihiin oo wax dhibaato ay soo gabagabowday oon lagu heshiiy shirkaa maanta maanta laba kun labaatan iyo afar bishii sideedaad lagu heshiiyey heshiis wanaagsanaa ka soo baxay walaalahayn kulli dhammaan annagoo abeesha baadacadde waxaan ka soo qayb galnay shirka bilaawgiisa ilaa dhammaadkiisaan taagneen waxaan u taagneenna waxaa yahay walaalahayn oo kala eroobi inay isu yimaadiin isu maanta isu yimaadeen aaday u mahadsan yihiin wanaagay qaateen walaalnimaday qaateen midnimaday qaateen aaday u mahadsan yihiin waana soo dhaweynaa wasalaamu calaykum beriga meeshaan waxaan iskugu nimid saddex diinlaaba iyo saddex maxamed dhibkii ka dhacay diinlaaba ka dhacay ayaan iskugu nimid waxaan ku heshiinay si qalbi wanaaga oo walaaltinimo eh ayaan ku heshiinay intii ka shaqaysana allaha khayr siiyo annaka
saddex maxamed waxay qaadatay heshiis walaaltinimo ah oo wax dhib ah ay laheen ummaddana waxa waaye dhib waa dhacaa laakiin uur ku taalle inuu reeba waa laga fiican yahay saddex maxamed waxaan leeyahay dhibku waa idinku dhacay waana la heshiiyey wax dhibaato ee ma laha daaqa meeshaad u aadi jirteen aado beerihiinna tacbado beeraha iyo bartu waa isdhex yaallaan kalama maarmaan waxaan leeyahay ree- saddex diin lamana waxaan leeyahay inay sidii loo dhaqmi jiri ina loo dhaqmo waxa waaye midka qaabka dara leena in gacanta la qabto loo caqli celiyo ayaa la rabaa waxaan leenahay waa la heshiiyey heshiis gadaashiisana wax jiraayo oo xumaan eh ma jirto waa lisu qalbi xaari waxaan leenahay reer diin laabe ha soo laabtaano ha soo laabtaano wax dhibe ma laha beerihii hala tacbo barta ha loo dhimriyo waxaan leeyahay heshiiska la qaate dhinacii ka leeco waxa waaye waa dad oo waxa oo oo diin laabe saddex diin laabe iyo saddex maxamed ka baxsan ayay u adeegayeen waxaan leenahay waa heshiinay heshiiskan kadib wax dhibaata yayna dhicin halis dhex qaado halis walaashado halahanaba nugu dhib eh halahana nugu dhib eh waxaan leenahay heshiiska sida loo qaatay ninkii jibiyo wuxuu ka helayaa eh, ilaahay xaggiisana dembiyuu ka helayaa bulshadiis ka dhashane wuxuu ka helayaa xumaanuu ka helayaa wabillahi towfiiq guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabinaya dhegaystayaal barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga oo toddobaadkaani aan kusoo qaadanay heshiis nabadeed oo laga gaaray beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaano hoos taga degmada mahadaay ee gobolkani shabeellada dhexe intaan mar kale kulmi doonno barnaamijka midnimada sidaasi nabadgelyo